Agaasimaha Ururka Xakamaynta Xanuunka HIV/AIDSka ayaa tababar ku saabsan ka hortagga xanuunka uga soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiska wacyigelinta ee ururkaas waxaa ka qayb galay macalimiin, bahda caafimaadka ee Jaamacadda Hamo University iyo mas'uuliyiin kale. Cabdifataax Daawud oo ah macalinka bixinayay tababarkan ayaa ka waramayay muhiimada tababarkan.
Tareyninkani siduu qofku u miisaami karaa shaqadii iyo noloshiisii shaqaduna mar walba waxay leedahay dhibaatooyin iyo waxyaaba badanoo qofka ka hor imanaya dhibaatooyinka iyo caqabadahay leedahayna qofku siduu u xallin karaayo muxuu ahaa sida ugu habboon u samayn karaa markaa saykoloji ahaanna waxaa la yidhaahdaa qof caafimaad qaba maskaxdiisii iyo naftiisu caafimaad qabto ayay markaa qofku muxuu ahaa wax soo saarkiisa iyo waxtarkiisuna uu fiicnaadaa marka taasay ahayd ujeeddada guud ee aan ka hadlaynay seminaarkan agaasimaha ururka xakamaynta xanuunka hiv aidiska barkad maxamuud geedi ayaa soo xidhay tababarkan runtii waxaa dhammaanta inoo soo gabagaboobay tababar idin soconaya muddo saddexasha kaasoo ahaa mid wax ku kororsanaysaan aqoontiina iyo waay aragnimadiina shaqo ka commission aids ahaan gaar ahaan ka agaasimaha wacyigelinta ahaan ee commissionka aidiska waxaa iga go-an inaan kor u qaado xirfadiina aqooneed iyo waay aragnimadiina maadaama aad tihiin ama wacyigelintu ay tahay halka ugu muhiimsan ee komishanka aidiska qaranka ee guud ahaan somalilan oo dhan mas-uuliyadda ka saaran tahay oo aad la kulmaysaan dad nugul oo aad la kulmaysaan bulsho loo baahan yahay inaad wacyigelin badan gaadhsiisaan oo aad fahansiisaan waxyaabaha dhibaatada keeni kara tababarkan ayaa muhiim u ah shaqaalaha ururka wacyigelinta xanuunka hiv aidiska maadaama ay door ka qaadanayaan ciribtirka xanuunkan